bsmi illaahi الرaxman الraxim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslama عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu qala اlimaamu abu ciisa الtirmidiyu raximah اllahu tacaala xadaثna axmed bnu maniic wahuwa abu jacfar albagawiyu qala xadaثna abu mucaawiyata wahuwa mxamed bnu khaasim aلdariir qala xadaثna اlأcmash can abi saalixin can abi saciidin can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama fii qowlih wakadalika jacalnaakum ummata wasaطaa qaala cadlan waxaanu idinka yeelnay ummad wasaطan wasat ah wasadku waxaa laga wadaa cadlan cadlan waa lagu macneeyey khiyaaran waa lagu macneeyey ummaddan marka cadli haddii lagu sifeeyey wixii iyagu marka ay ku ijmaacaan dhammaantood oo aan ka dhex baxsanayn laa yakuunu ilaa xaqan maxaa yeeley haddii kale ammaantan waaba dhumaysaa qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala xadaثna cabd bnu xumayd qaala akhbarana jacfar bnu cawn qaala akhbarana alأcmash can abi صaalixi can abi saciidi qaala qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi waslama yudcaa nuuxu nuux ayaa loo yeerayaa fayuqaalu waxaa la dhahayaa hal ballaqta ma gaarsiisay ummaddaadii wixii lagula diray fayaquulu wuxuu dhahayaa nacam haah fayudcaa qowmuhu qowmkiisii baa loo yeerayaa fayuqaalu waxaa la dhahayaa hal ballaqakum ma idin soo gaarsiiyey nebigiinnii fayaquuluuna waxay dhahayaan maa ataanaa min nadiir maa ataanaa nooma imaanin min nadiirin ay nadiirun mid noo digo nooma imaanin waa inkirayaan wamaa ataanaa min axadin qofna nooma imaanin fayuqaalu waxaa la dhahayaa man shuhuuduka nabiyullaahi nuux baa la dhahayaa aawe yaa yacni waa kuma markhaatiyaalkaagu fayaquulu wuxuu dhahayaa muxamadun wa ummatuhu muxamed iyo ummaddiisa qaala fayu fayu'taa bikum idinkaa la idinla imaanayaa tashhaduuna waxaad marqaati ka aada markhaati kacaysaan annahu qad ballaqa inuu gaarsiiyey nabiyullaahi nuux risaaladii loo soo dhiibay ummaddiisa inuu gaarsiiyey shahaadadu cilmi bay ku fadhisaa marka cilmigaasi waa maxay cilmigaasi waa midkay qur-aanka ka heleen leanna qur-aankii baa ilaahay noogu sheegay nebi walba inuu risaalada gutay ayb meeshaas bay marka kalaamka alle yaqiin ay yaqiinsan yihiin bay uga markhaati furayaan maadaama wuxuu lagu sheegay xaq uu yahay ayb fadalika qowlu llahi tabaaraka wa tacaala weeyaan wakadalika jacalnaakum ummata wasata litakunuu shuhadaءa calى اnnaas wayakuuna arasuulu calaykum shahiida meeshaas waaye marka aayadda marka tafsiirkeeda ayaa xadiidku uu markaa uu fasirayaa maadaama cuduulan la yidhi ama cadlan ummad cadaalad ku sifaysan maadaama la yidhi markhaatina waxaa furo qof un cadli ah aayadda marka inteeda dambe oo litakunuu shuhadaaa cala annaasi iyo markhaatidii marka waxay ku muteen inay markhaati furaan likownihim cadlan inay iyagu yihiin marka dad cadli ku sifaysan ayb walwasatu alcadlu wasadkuna marka cadli baa laga wadaa qaala hada xadiidun xasanu صaxiix qaala xadaثna moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaثna jacfar bnu cawn can اlأcmash naxwahu qaala xadaثna hanaadu qaala xadaثna wakiicu can israa'iil can abi isxaaqa can اlbarا qaala lama qadima rasuulu اllahi sal ly slam almadinata nebigu markuu madiine soo galay sallaa naxwa beyt اlmaqdis beyt اlmaqdis xaggeeda ayuu u tukaday sittata aw sabcata cashara shahran lix ama toddoba-iyo toban bilood lix-iyo toban ama toddoba-iyo toban wa kaana rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuxuu ahaa yuxibu inuu jeclaanayo an yuwajaha in loo jeediyo ila lkacbati kacbada in loo jeediyo faanzla allahu tabaaraka wa tacaala alla wuxuu soo dejiyey qad naraa taqaluba wajhika fi اsamaa falanuwaliyanaka qiblata tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid اlxaraam fawujiha naxwa اlkacbati kacbada xaggeeda loo jeediyey wa kaana yuxibu dalika nebiguna wuxuu ahaa inuu sidaa jeclaanayo fasallaa rajulun macahu lcasra nin ayaa nebiga la tukaday casirka qaala wuxuu yidhi suma mara calaa qowmin qolo ayuu soo maray min alansaari ansaarta ka mid ah wahum rukuucun iyagoo rukuucsan fii salaati alcasri salaad casar yacni ku jiro ayb marka nebigu casirkii la tukaday waa ka soo tegey ninkaa markuu nebiga casirka la tukaday kacbada ayuu u jeestay oo waa la nasakhay qibladii baytalmaqdis baa awal loo jeesan jiray ninka nebiguu la tukaday kacbadowna u jeestay waa soo tegay dad casirkii tukanayuu u yimid marka ansaarta ka mid ah uma mara calaa qowmin min alansaari wahum rukuucun fii salaati alcasri naxwa beyt lmaqdisna ay u jeedaan beyt almaqdisna ay u jeedaan ayaga marka ma soo gaarin in qibladii la bedelay iyo warkaa ma hayaan faqaala wuxuu yidhi ninkii marka iyagoo salaaddii ku jiro ula hadlayaa huwa yashhadu huwa isagu yacnii ninkan idinla hadlayo yashhadu wuxuu markhaati ka yahay anahu sallaa maca rasuulillahi sal l slam inuu nebiga la tukaday wa annahu qad wujiha ila alkacbati kacbada in loo jeediyeyna ee nebiga sidaasuu markhaati ka yahay qaala fanxarafuu way wareegsadeen oo qibladii kacbadii bay u jeesteen wahum rukuucun iyagoo rukuucsan iyadoo sidoodii u rukuucsan ayay markiiba kacbada isu wareejiyeen ayib meeshaa marka dhowr waxyaaboodba waa laga qaadanaya awalan tafsiirka qad naraa taqaluba wajhika fi samaa waana sababta uu meeshaan u keenay oo tafsiirku waxaa weeyaan markii hore qibladiisu waxay ahayd baytalmaqdis waa laga soo wareejiyey qiblo ou raalli ka yahay ou jecel yahay ayaa loo wareejiyey waana kacbada intii nebigu ou maka joogay xaggee u jeesa jiray intii nebigu ou maka joogay qabla alhijra qabla alhijra kacbadana waa u jeesa jiray baytalmaqdisna waa u jeesa jiray leanna qofku marku kacbada ku dhex jiro meeshuu doonuu kasoo jeesan karaa leanna kacbadu waa afargees wuxuu isku awoodayey marka nebiga inuu baytalmaqdisna u jeesto kacbadana inuu u jeesto oo kacbada yacni isaga iyo baytalmaqdis bay u dhexayne leanna qofku marku kacbada ku tukanayo xaggan xaggan xaggaas xaggan dadkii markaa si wareegay u tukanayaan ninna halkaasuu kasoo jeedaa adna halkan baad ka jeedaa nin walbaana qibladii waa u jeedaa isaga marka marku maka joogay labadaba suuragalay u ahayd madiina markii la yimid suuragal ma noqon karto baytalmaqdis unbuu iskaga jeeday ilaa marka nebiga laga soo wareejiyo oo kacbada loo jeediyo ayb xadiidka waxaa kaloo laga qaadanayaa masale kaleoo muhim ah oo ah qabuulu khabari lwaaxid hal nin oo hiqo ah warka uu soo sheego in axkaam lagu dhisi karo leanna ninkani waa hal nin nebiguu soo arkay oo kacbada u jeedo waa u yimid war nebigaan arkay kacbadaa nebiga loo jeediyey ee kacbada u jeesta waa jeesteen way aqbaleen warkii nebi warka ninkaas marka qabuulu khabari lwaaxid waana mas'alo yacnii imaamu shaaficina aada u kala dhigdhigay kitaabkiisa jimaacu lcilmi risaalada lafteedana uu uga hadlay kitaabkaasna uu aada ugu faahfaahiyey waqtigiisii ayaa waxaa soo baxay dad axaadiidta u kala qaybinayo xagga camalka labo oo horta laba qoloba imaamu shaafici waa la dooday qolada qur'aaniyiinta ahoo qur-aanka bis baa la xujaysana dhahayaan oo sunnada nebiga lama xujaysan karo kuwa dhahayo meel buu ku xiray kuwaas oo wuxuu yidhi idinka seed u tukanaysaan yacni salaadaha cadadkooda iyo rakacaadkooda iyo qur-aankii ma sheegine sideed idinka u tukan kartaan laabudda marka inaad yacni ama isburisid ama markaa yacni inaad sallimto sunnada leanna sunnadu waa min albayaan oo waxay caddaynaysaa wixii qur-aanka lagu ijmaaliyey iyadaa fasirayso qolo kalena waa la dooday iyagu sunnada kala qaaday oo yidhi wixii mutawaatira waa ku camal falayna laakiin wixii hal nin ama laba nin soo sheegay ee axkaam iyo caqaa'id iyo midna ku dhisi mayno qoladaana marka aada buu ula doodo tan lafteeda xujay ku tahay kuwaas leanna maxaa yeelay ninkan markuu yidhi war qibladii waa la bedelay maxaa ka dhashay laba shay baa ka dhashay midna uu yahay ictiqaad midna uu yahay camal oo midda camalka adde waxay tahay waa wareegga ay wareegsadeenoo salaaddii markaa ay yacni qibladoodii ay beddeleen ee ictiqaadka ka dhalanayaana waxay tahay warkiisay ku ictiqaadiyeen qibladu inay kacbada xaggeeda ay tahay warkiisa isaga ayay ku ictiqaadiyeen qofka hadda qiblada inuu meel ka ictiqaadiyey mas'ale ca caqiido uun markaas hal ku yeelanaysa ayb nebigu waxaa kaloo imaamu shaafici xujaystay hal qof buu diri jiray rasuulka mucaad ibnu jabel oo kale meeluu u diray keligiis ninkan eerka mucaad ibnu jabel marka waa baxayaa dadka uu u tago waxa uu u sheegayo ma caqiido kuma jirta meeha way ku jirtaa caqiido hadda haddaysan xujada ugu oogmaynin oo aan warkaas lagu aqbalaynin nin ama khabarulwaaxidkaba cumuuman laba iyo saddex waxay sheegto haddaan la aqbalaynin ninkaa xujo ma oogi karo ee nebigu marka cayaar cayaar miyuu isaga diraya haddaan xujo markaa ninkaas uunan oogi karin marka kownu rasuuli kaana yursilu lwaaxida walitnayn mid ama laba inuu meel dhan u diro oo markaa yacni tawxiidkii nebiga nebi ilaahay baa nebi soo diray war nebigaa rumeeya waa mas'ale caqiida hadday yidhaahdaan orod naga tag rumayn mayno ilaa aan helno boqol qof oo warkaa sheegayso yani dadkaas cudurdaar ma yeelanayaan ma yeelanayaan ayb waxa waana marka meesha ay ka dhumeen waayo manhajka istidlaalka ay ku dhumeen mutakalimiinta oo dhan oo ay ilaa qaarkood gaarsiiyeen axaadiidta nebiga wax laga qaadan karo caqiide amaba jirtaba marka caqaa'idka xaggee laga qaadanaya qadciyaadka maxaa qadciyaad noqonaya caqliga waxaa la yaab leh sida xadiid ou u noqon waayey wax looga qaado waayey caqliga zayd iyo caqliga camar iyo caqlulyunaanna loogu dhisay caqiido leanna caqliga ay ku dhisaayaan waa caqlulyunaan falsafadani griiga laga tarjamay waxaadna dareemaysaa nimankaas inay baadil haayaan iyagii baad arkaysaa iyagoo marba isbedbedelaya maanta waxay ku jiraan baab caqiidaa waa ka tegayaan mid kaley aadayaan maanta haddana nadariyo kaley aadayaan ilaa qaarkood ay wareereen abulmacaali aljuwayni marka dambe wuxuu usoo noqday inuu yidhaahdo caqiidada oo cajaa-ista haweenka yacni aan cilmiga lahayn oo duqowshaha ah caqiidadooda maanta haddaan ku dhiman lahaa waa waa nasiibsan lahaa buuli leanna iyadu falsafad yuunaan caqiidadeeda ma qaribin oo ilaaha kaa sarreeyay leedahay ilaahay baa gacan weynay leedahay kan laakiin waxaasoo dhan ma ogolan falsafadii griiga kharibtay isagii marka waa kaa weliba isagii baa ka markhaati kacayo wuxuu yidhi intaas oo macaahid ayaan maray intaasoo shay baan akhriyey intaasoo kutubaan akhriyey intaana waxaan arkay uu yidhi inaysan i daaweyneynin fakru raazi isaga laftirkiisa aakhiru xayaatihi waa ka shallaayey wuxuu ku jiray hazali abu xamid alghazali isaga iska badaa almunqid min adalaal yacni waxyaabaha uu tilmaamay marna baatiniya inuu soo maray mar haddana waa ka tegey falsafo iyo kalaam iyo galay suuf sadaa'i baan ahaay uu leeyahay waxaas tirada badan ma arkaysid culamaa lxadiid weligiin ma maqasheen bukhaari oo waa isbedelay la leeyahay caqiidou ka tegay mid kaloo aaday iyo ma maqli waa wareersanaya isagoo dhahaya ma arkaysid sababtoo ah iyaga diinkooda waxay ku dhiseen naqli saxiix ah kuwanina waxay ku dhiseen caqliyaad caqliyaadkuna xad ma leh laabudda marka in arrintaa la fahmo waa muhim ayb taana marka waxaa kaloo laga qaadanaya masalada saddexaadi waxa ay tahay xadiidka laga qaadanayo qofka qibla haddii uu uji qiblada hadday ka qaldan tahay ee salaada dhexdeeda loogu sheego ee uu wareegsado qibladii saxda ahayd qaabilo salaadiisii hore ma fasaad bay ayaa lagu xukumayaa oo ma soo bilaabaa mase meesha unbuu ka wadayaa culimada qaara xadiidkan u deliishado inuu meesha ka wado laakiin qaarkood waxay yidhaahdeen isku mid maaha arrintaas leanna nimankani baytalmaqdis inay u jeestaan nasaa u diray nas ayaa u diray ijtihaad iyaga ka qaldamay ma aha naskaa u diray markan dambena nas ayaa kacbada usoo wareejiyey salaadoodii horena waa saxiix middan ka juskan kalena waa saxiix laakiin adiga marka aada halkan u jeesanaysid wax nasoo halkan u jeeso ku yidhi male adiga qalad kaa dhacayo marka waxay leeyihin maadaama ma'muuraad ou khaladkaasi ku saabsan yahay ee manhiyaad lagu gafay aynan ahayn waa lasoo bilaabaa salaada ayb qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waqad rawaahu sufyaan الthawriyu can abi isxaaqa qala xadaanaa hanaadu qala xadaanaa wakiicu can sufyaana can cabdillahi bni dinar can ibni cumara qaal kanuu rukuucan ayay ahaayeen fi salaati اlfajri salaat subax ayb qaala wafi lbaabi can camri bni cawfin اlmusaniy wbni cumar wacumaarata bni awsi waanas bni malik qala xadiidu bni cumara xadiidu xasanu صaxiix qala xadaanaa hanaadu waabuu camaar qaala xadaanaa wakiicu can israa'iila can simaakin can cikrima wriwaayaatu simaak can cikrima fiiha diraab can ibni cabaasin qaal lamaa wujiha الnabiyu sal ly slam nabiga marka loo jeediyey ila اlkacbati kacbada markii loo jeediyey qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah kayfa biikhwaanina aladiina maatuu sidee noqonayaa xaalkooda walaalaheennii dhintay wahum yusalluuna ila lbeyt اlmuqadas iyagoo beytulmuqadas u jeesanaya dadkii dhintay ee walaalaheen ahaa ee iyagoo halkaa u jeedo kacbadii inta aan qiblada la nasakhin dadkii dhintay kacbada intaan la yacni beytalmaqdis in loo jeesto inta aanan la nasakhin dadkii dhintay see la yeelaa bay dheheen fa anzala allahu tabaaraka wa tacaala alla wuxuu soo dejiyey wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay maunan ahayn mid iimaankiina dayacayo iimaankaana marka selafku waxay ku fasireen ay salaatakum ilaahay mid salaadiina dayacaya maaha yacnii nimankii dhintay ayadoo aan kacbada haloo jeesta la dhihin dadkii dhintay ayagoo beytalmaqdis u jeeda dhintay salaadoodu sax waayo leanna amar allay ku taagnaayeen meeshaanna mas'alaa laga qaadanaa iyada lafteeda marka dhina yacnii usuuli ah ama mas'ale fiqi ah masaladaa waxay tahay naskhiga qofka markii uu soo gaaro naska naasikha markuu soo markuu soo gaaro mukallaf ku yahay inta uunan soo gaarin mukallaf kuma aha ayb leanna dadkani hadda salaadooda waa saxiix leanna naskhigii maba soo gaarin ayaga haddii qofku ayaan ou uso u tukanayey meeshaas ee mar dambe uun sanadka bacdi ou maqlo naskii dambe naasikha ahaa ou maqlo salaadihii hore ma soo celinayo leanna maxaa yeelay markii ou maqlay buu mulsam ku noqonaya inuu xukunkan u hoggaansamo ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa salaada acmaashu inay iimaanka ka mid tahay leanna salaada waa camal jaarixi ah haddana ilaahay marka iimaan buu idlaaqay salaadowna ayaana loo jeedaa idan marka al acmaalu min aliimaani acmaasha iimaankay ka mid tahay qala hada xadiidu xasanu صaxiix ayb qala xadaana bnu abi cumar qala xadaanaa sufyaan qala samictu الzuhriya yuxadiثu can curwata qaala qultu lcaaئishata caaisha waxaan ku ihi radia allahu canha ma uraa calىa axadi qof ma arkayo korkiisa curwa caaisha ku dhahayo maa uraa ma la imala gelinayo calaa axadin qof korkiis lam yatuf aan dawaafin bayna safa walmarwa safaye marwa aan dawaafin shay-an inuu korkiisa yahay ma u malaynayo yani ninkii aan safaye marwo dawaafin oon ku soconin wax dushiisa a ma jiraan wamaa ubaalii mana u aaba yeelaya allaa aduufa inaanan dawaafinba baynahumaa dhexdooda faqaalat waxay tidhi caaisha bi'sa maa qulta waxaad tidhi baa xun yabna ukhtii habar yar daafa rasuulullahi sal ly slam nebiga waa dawaafay wa daafa almuslimuun muslimiintiina way dawaafeen waxaa laga qaadanaa marka meeshani caaisha hadda in la dawaafaa waajib inay tahay ficilka rasuulka may xujaysanaysaa meeshani waxaa laleeyahay ficilka rasuulku amar mujmal ah oo qowli ah hadduu fasiraayo amarkaas qowligaabau la xugun noqona hadda ficilkani mujarad maaha amar qowli ab oo mujmal abuu fasiraya waana maxay kaasi nebigu wuxuu yihi khuduu canii manaasikakum khuduu canii manaasikakum aniga acmaashey acmaashiina iga qaata aniga waa waajib amar marka qowli ah muxuu ku fasiray amarkaa qowliga ficilkiisa wax kasta oo uu xajka ku sameeyey waa waajib marka ilaa wixii qariino ay sarfisay sunno ka dhigtay maaha ee maahan ficilka mujaradka in wujuub laga qaadanayo ficilka mujaradka isaga istixbaab uu keenayo calaa yacni sida loo badan yahay ayb waxaana kitaab ka alifay masaladan ficilka abu shama kitaab la yidhaha almuxaqaq min afcaali almuxaqaq min alusuli min afcaali rasuuli sala allahu alayhi wasalam almuxaqaq min usuli اlfiqhi fi afcaali rasuuli sal ll l slam kitaab marka afcaasha bis ou ka qoray waay nebiga afcaashiisa waana madbuuc iyada hadda markay sidan leedahay nebigaa dawaafay bimujarad ficil oo waajib ku noqday maahane ficilkaas baa qowl mujmala fasirayo qowlkaas baa amar ahay marka ayb wainamaa kaana min ahl man ahalla limanata aagiya wainamaa kaana wuxuu ahaa man ahalla qofkii markaa usoo talbiyeysto limanaat manaat sanamka la yidhaha adaagiya alatii bilmushallali meeshaa mushallal ku yaalay ayaa jaahiliyadii baa waxay ahayd laa yatuufuuna bayna safa walmarwa ninkii sanamka manaad u talbiyeysto halkaa halkaa yacnii aado wuxuu ahaa in uunan dawaafi jirin safay marwa xarajay ka dareemi jireen waa caado marka ay nimankaa weliba ansaartaa lahayd caadadaas leanna iyagaa manaad sanamkaasi kaana taaqiyatan lahum faanzla allahu marka iyagii waxay ka ninkii awal caadadooda waxay ahayd ninkii meeshaa u talbiyeysto waa ka ash-ashi jiray inuu safay iyo marwo dawaafo markaasaa alla wuxuu leeyahay faanzla allahu tabaaraka wa tacaala alla wuxuu soo dejiyey faman xaja albeyta qofkii beytka xajiya aw ictamara ama cumraysto falaa junaaxa calayhi wax dembiya dushiisa ma aha nin xaraj iyo dhib an yatawafa bihimaa inuu dawaafo yacni ninkii soo xajiyey inuu kacbada yacni safeeye marwo dawaafaa wax xaraja iyo dhiba ma lehe caadadaas kasoo taga xun waayo caadadii aada lahaan jirteen oo jaahiliyadii ku faaruqdeen safeeye marwo ka tagaa laga wadaa wax dhibo ku ay leedahay arrintaa ma laha walow kaanat kamaa taquulu hadday arrin tahay sida aada dhehayso la kaanad waxay ahaan lahayd falaa junaaxa calayhi wax dembiya korkiisa ma ahaanin ama dhiba anlaa yatawafa bihimaa inuunan dawaafin aayaddu saasay ahaa lahayd haddaa aduu saa u fahamtay ay tahay sidaasaa la dhihi lahaa laakiin maadaama aan sidaa la dhihin an yatawafa la yidhi sidaad u fahamtay maaha meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa qur-aanka qofka mararka qaar in si qaldan uu u fahmi karo waxa marka dee qur-aanku maahan in isaga lagu baadiyoobayo maaha qur-aanka laguma baadiyoobo laakiin fahamka uu qofka ka qaato wax u laabanayo haddii marka saxaaba taabiciinta rag ka mida oo weliba min alfuqahaa'i sabca qaar ka mida hadday aayadda fahamkeeda gafeen dadkaan hadda joogo miyaynan gafaynin marka maxaad umalaynay waxaa laga qaadanayaa marka qofku in uu qofka ka aqoonta badan hadduu u saxo aayadda fahamkeeda ama xadiidka fahamkiisa inuu ka aqbalo ee uunan markaas madaxa taagin ee uunan dhihin maya aniga sideyda laa jirto dadkii hore marka waa arrintaa waa ka fiicnaayeen laakiin dadkan hadda nin walbaa wuxuu iska mad nin walbaa hawadiisuu fuulay xataa ninka ugu cilmi yar ra'yigiisuu rabaa inuu socdo ka ka cilmiga badan waxba uma sheegi karo mashaakil qala الزhriyu zuhri wuxuu yihi fadakartu dalika labi bakr bni cabdالraxman bni اlxariث bni hishaam ayaan arrintaa u sheegay faacjabahu dalika waa cajab geliyey arrinkaasaa cajab geliyey wa qaala wuxuu yihi ina hada lacilm ina hada kani caaisha ay ku hadashay lacilm wale waa cilmi arrintan ayb cilmigu marka waa fahm wax la iska dareeriye maahan oo aan macaanidooda hoose la fahmaynin muraadka alle iyo muraadka rasuulka kaleeyahayna aan la garanaynin oo qofka un keliya dareeris uu ka qaata bis ayb walaqad samictu rijaalan rag baan maqlay min ahli lcilmi ahlucilmiga ka mida yaquuluuna dhahayaan inamaa kaana man laa yatuufu bayna safa walmarwati min alcarabi qolada aan dawaafi jirin safey marwa oo carabta ah yaquuluuna waxay dhihi jireen ina dawaafanaa bayna haadayni alxajarayni min amri aljaahiliyati qole carabta ka mid a waxay dhihi jireen dawaafka aan dawaafayna labadan dhagax dhexdooda waa min amri aljaahiliya wa qaala aakharuuna min alansaar kuwa saasay uga tageen kuwo kalena maxay uga tageen oo ansaarta ka mida inamaa umirnaa biطawaafi bilbeyti baa nala amray kacbada walam nu'mar bayna asafa walmarwa nalama amrin faanzla allahu tacaala ina asafa walmarwata min shacaa'ir illah qaala abu bakr bnu cabdiraxmaan fauraaha qad naزlat fi haؤulaaءi wa haؤulaa'i cilmi kale waa waxaan u arkaa buu yidhi marka aayadda qoladan iyo qoladan labadaba inay kusoo degto qaala hada xadiidu xasanu صaxiix marka kitaabu tafsiir fawaa'id badan oo qur-aanka fahamkiisa ku saabsan buu geliyey alimaam abu ciisa raximah اllah qala xadaثna cabd bnu xumayd qala xadaثna yaziid bnu abi xakiim whuwa صdوq عn سfyاn عn cاaصm الأحwl qala sأlt أنس بna maliki baan su-aalay عan الصفا والmarwة faqaala wuxuu yihi kaanaa min شhacaa'ir الjaahiliyati jaahiliyada shacaa'irteeday ka mid ahaayeen qaala falama kana الإslaamu islaamku marku ahaa amsaknaa canhumaa waa ka joogsanay oo inaan dawaafnaan ka joogsanay faanzla allahu tabaaraka watacaala ina asafa walmarwata min shacaa'ir illah qaala wuxuu yidhi humaa iyagu tatawucun waa taawuc waa taawuc yani wax ilaahay loogu dhawaado ka wada ilaa iyagu waa rukni min arkaani اlxaji wاlcumra waman taطawaca khayra faina allaha shaakirun caliim qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaثna bnu abi cumar qala xadaثna sufyaanu huwa ibnu cuyayna can jacfar bni muxamedi can abiihi can jaabir bni cabdillaahi qaala samictu rasuula اllahi sal l slam nabigaan maqlay xiina qadima makata maka markuu soo galay daafa bilbeyti sabcan kacbadii buu toddoba dawaafay faqara'a waاtakhiduu min maqaami ibraahima musalaa fasalaa khalfa اlmaqaami buu ku tukaday uma ata alxajara ayuu yimid fastalamahu waa taabsaday uma qaala nabda-u bima bada'a allahu bihi waxay alla ku bilaabaan ku bilaabaynaa waqara'a ina asafaa walmarwata min shacaa'ir illaah xadiidkan xadiidkee waay aa u malaynaysaan xadiidkii jaabiri dheeraay way yaa werinaya bukhaari iyo bukhaari ma werina maya ma werinayo muslim iyo abu daawuud iyaa werinaya halkan marka ayb marka qaala hada xadiiثu xasanu صaxiix marka ina safaadii buu daba jooga iyo wاtakhiduu min maqaami ibraahim qala hada qala xadaثna cabd bnu xumayd qala xadaثna cabdlahi cubayd llahi bnu musa can israa'iila bni yunus can abi isxaaq can اlbara qaala kana asxaabu الnabiy sal ly slam nabiga asxaabtiisu waxay ahaayeen ida kana rajulu qofku haddii uu yahay saa'iman mid sooman faxadara alifdaaru afurkii la gaaro fanaama ou seexdo qabla an yufdira intounan afurin ou indhaha isgeliyo lam ya-kul leylatahu habeenkiisaas waxba ma cunaynin walaa yowmahu maalinka ku xigana waa de soon oo waxba ma cunaynin xataa yumsiya ilaa uu galab galo maraaxishii soonka soo maray marxalo ka mida qofku haddii qoraxda dhacdo isagoon afurin ou seexdo waa u dhammaatay ilaa maalinta dambe waxba ma cunayo ayb meeshaas marka soonka ahlu kitaabkuna sidaasuu ahaa abu cubeyd kitaabkiisa annaasikh walmansuuq sidaasuu leeyahay ayb aathaar kutub kutubtan tafsiirka ibn abi xaatim iyana waa warinayeen siyaamu ahli lkitaab sidaasuu ahaa ayb lam ya-kul laylatahu walaa yowmahu xataa yumsiya waxaa la mid ah abu daawuud isaga muxuu wariyey hadduu cishaha tukadana waa u dhammaatay waxba ma cunaynin abu daawuud isaga markaa salaada cishahu sheegay riwaayadanna waxay tilmaantay hadduunan wax cunin ou hurdo ayb labadaba marka laba xugunoo marka waxaa weeyaan qofka ku waajibinayo imsaak ayb waina qaysa bna sirmata alansaariya kaana saa'iman mid sooman buu ahaa falamaa xadarahu liftaaru afurkii markuu u yimid ata mra'atahu haweentiisiibuu u yimid waqtigii afurka markii la gaaray faqaala wuxuu yidhi hal cindaki طacaamun cunto ma haysaa faqaalat laa maya bay tiri walaakin andaliqu waa tegayaa faadlubu laka bal waxbaan kuu raaraadinayaa wa kaana yowmahu yacmal maalintiisaas dhanna waa shaqaynayay fagalabathu caynuhu ishiisii baa ka qaalib noqotay oo waa hurday wa jaa-athu imra'atuhu haweentiisii baa timid falamaa ra'athu markay aragtay qaalat waxay tihi khaybatan laka yacni nasiib daro iyo iyo iyo hungoobid baa kuu sugnaatay yacni maxaa yeeley marba haddaad huruday bis waayo cunto waa kaa xaaraam falama intasafa annahaaru maalintii dambe markay nus ahayd gushiya calayhi waa la miir daboolay ilaa dhulku waa kuleyl shaqo adagna waa ku jiraa cunto badanna maba haystaan fadakara dalika linabiyi sal ll ly slama nebiguu u sheegay fanaزlat hadihi اlaaya baa soo degtay uxila lakum leylata siyaami rafathu ilaa nisaa'ikum fafarixuu biha faraxan shadiida waa ku farxeen asxaabta maxay leedahay marka aayadda wakuluu cuna washrabuu caba xataa yatabayana lakum ilaa uu idiin caddaado alkhayط اlabyadu dunta cad min alkhayط اlaswadi dunta madow ay ka caddaato ilaa yacnii habeenka iyo yacnii mugdigiisa uu ka cadda ilaa maalinta iftiinkeedu uu ka caddaado habeenka mugdigiisa yacnii intuu waaga ka barya wax iska cuna cabawa ciriirigii marka iyo waa laga waa laga dhaafay waa la nasakhay marka aayaddaani waxay nasakday xukunkaas horay ayb marka xikmadda ku jirto de waa la yska garan karaayo marka hora markan dambe ayagu horta shaygan culus inta ay sameynayaan hawaabtooda waa badan tahay koo iyaga laftooda sabarkooda iyo adkaysigoodana waa lagu tijaabinaya iyo bal inay alla ku adeecayaan iyo inay hawadooda raacayaan markay marka imtixaanka ka soo baxaan waa loo fududeynaya ilaahay marka waa waa waa u fududeynaya fafarixuu biha marka aayaddaa baa soo degtay qaala hada xadiidun xasanu صaxiix qala xadaثna hanaadu qala xadaثna abu mucaawiyaةa can اlأcmash can dari wahuwa dar bnu cabdillaahi almarhabiy ayb hiqat caabid rumya blirja rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can yusaycin اlkindiy yusayc bnu macdan wayuqaalu usayc hiqat can النucman bni bashiiri can الnabiyi sal ly slama fi qowlihi waqaala rabkum idcuunii astajib lakum ow qaala amase wuxuu yihi adducaaءu huwa alcibaadatu ducadu iyada ayaa iyadaa cibaadada ah ducadu waa cibaado lanna ducadu see cibaado ku tahay baahidaadaa muujine waxaad ka beri noqonaysaa quwa iyo xowl xeelad iyo awood ayaad ka beri noqonaysaa rabbi baad isu duleynaysaa baahidaadana u sheeganaysaa cibaado waayo marka nacam ayb wa qara'a waqaala rabukum idcuunii astajib lakum buu aqriyey ilaa qowlihi daakhiriin laga gaaro qaala hada xadiidun xasanu صaxiix rawaahu mansuur meeshan marka aayaddani suuratu kaafiray ku jirtaa halkan marka muxuu u keenay tafsiiru suurati اlbaqara wuxuu usoo geliyey mid lamida ayuu ishaarayo waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariibu ujiibu dacwata adaaci idaa dacaan ducada marka inay ducadaa meeshaa laysku faray inay tahay cibaado qala hada qaala xadaثna axmed bnu maniic qala xadaثna hushaymu qala akhbarana xusayn can الshacbiyi qala xadaثna cadiy bnu xaatim qaala lamaa naزlat markay soo degtay xataa yatabayana lakum اlkhayط اlabyadu min alkhayط اlأswadi min alfajri markay soo degtay qaala lلnabiyu sal ll ly slam nabiga wuxuu igu yidhi inamaa dalika kaagaasi bayaadu nahaari maalinta caddaankeeda waa min sawaadi leyli ou ka caddaado habeenka madowgiisa ee dunta yani dun ayaa ayaa aayaddu sheegtay alkhayط اlabyad waxaa laga wadaa bayaad الnahaar min alkhayط اlaswadi dunta madowna waa sawaad اleyl ayb kinaayo kalea ku jirta meeshaas marka saxaabigu markii hore wuxuu samaystay dun cad iyo dun madow ayuu soo qaatay barkintuu gashtay marka waa fiirinayaa intuu ka kala garto dun cad dun madow goormaa laga garan karaa markuu waaga si fiican u beriyo oo ou caddaado jawigu markaasuu nebigu u sheegay sal lla l slam markaasuu nebigu yihi ina wisaadataka la cariid barkintaadu waaba weyn tahay yuu yihi adige haddayba barkintaada waa waaga meeshuu ka beryaaya hadday gelayso yani barkintan gashtay buu leeyahay khayطun abyad iyo khayطun aswad marka khayطun abyad waxaa laga wadaa waa beriga marka wuxuu leeyahy barkintaadu adiga jihada oo waaga ka beriyo dhan miyay qaadaysaa ma qaadi karto idan marka barkintaadu waa markaa nebigu wuu ka celiyey wuxuuna tilmaamay macnihii saxdaabuu u sheegay ayb qofku marka haddii isagu sidaas daahirkaa la noqoto uu ku socdo dembi ma leh laakiin markii loo caddeeyo waa inu sidaa qala hada xadiiثu xasanu صaxiix qala xadaثna axmed bnu maniic qala xadaثna hushaym qala akhbarana mujaalidu can الshacbiyi can cadiy bni xaatim can الnabiy sal ll slm mila dalika qala xadaثna bnu abi cumar qala xadaثna sufyaan can mujaalidi can الshacbiy can cadiy bni xaatimin qaala sa'altu rasuula اllahi sal ll slam nabigan su-aalay can الsawmi soonka faqaala wuxuu yihi xataa yatabayana lakum اlkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswad qaala faahadtu ciqaalayni laba dabaraan qaatay axaduhumaa abyadu mid ou cad yahay walaakharu aswadu fajacaltu anduru ilayhima waxaan gudagalay inaan fiirinayo faqaala lii rasuulu llahi sal ll slama shay-an buu igu yidhi lam yaxfadhu sufyaan yani ma xafidin sufyaan warkii nebigu yidhi faqaala inamaa huwa alleylu waannahaar dumta iyo mara go-ya iyo xarigga la sheegayo waa maalinta iyo habeenka qaala hada xadiidun xasanun saxiix dabcan marka usluub carabiya waaye oo dabcan taasi marka carabtuna ay fahmi karto wailaa usluub carabi hadduunan ahayn ilaahay inuu kula khidaabo dadkani waxaynan fahmaynin suuragal ma aha isaga markaa isagaan fahmin markaan qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaثna cabd bnu xumayd qala xadaثna الضaxaak bnu mkladi abu caasim الnabil can xaywata bni shurayx can yaziid bni abi xabiib can aslama abi cimraan qaala kuna bimadiinati الruum ayaan joognay faakhrajuu ilayna waxay noo soo bixiyeen safan cadiima saf weyn yani faakhrajuu bimacnaa fakharajuu ilayna safan cadiiman bay noogu soo baxeen unbuu ka wadaa min aruum fakharaja ilayhim min almuslimiina xaggooday muslimiintii waxaa uga baxay midluhum iyagoo kalaa u baxay ow akharu ama ka badan wa calaa ahli misra reer masarna markaa waxaa madax u ahaa cuqbatu bnu caamir wa cala aljamaacati jamaacada markaa meesha joogtayna fadaalatu bnu cubayd saxaabigaasaa madax u ahaa faxamala rajulu min almuslimiin nin muslimiinta ka mida ayaa weeraray calaa safi ruumi ruum safkoodii ayuu dhexda ka galay xataa dakhala fiihim ilaa dhexdooda ou galay fasaaxa annaasu dadkii waa qayliyeen wa qaaluu waxay yidhahdeen subxaana allah yulqii biyadayhi ila tahlukati gacmihiisiiba wuxuu ku tuurayaa tahluka waa ishalaagayaan ninkan faqaama abuu ayuuba alansaariyu ayaa kacay faqaala yaa ayuha annaas wardadow inakum latu'awiluuna hadihi alaayata hada ta'wiil idinku aayaddan ayaad fasiraysaan tafsiirkan yacnii latufasiruuna aayadda saa u fasiraysaan aayadda la fasirayana waanfiquu fii sabiili اllahi walaa tulquu biaydiikum ila tahlukati ayb wainamaa naزlat hadihi اlaayatu aayaddan way soo degtay fiina annaga dhexdeenna macshara almuslim macshara alansaar haddaan nahay ansaar lamaa acaza allahu lislaama alla markuu islaamka xoogeeyey wakahura naasiruuhu dadka u gargaarayana ay bateen faqaala bacdunaa libacdin qaarkeen baa qaarka kale ku yidhi siran si hoose duuna rasuulillahi sal ll slam nebiga ka sokay ina amwaalanaa qad daacat maalkeennii waa dayacmay oo waa cidla waa baylah maalkeenni wain allaha qad acaza alislaama ilaahay islaamka waa xoogeeyey wakahura naasiruuhu dadka u gargaarayaana way bateen falow aqamnaa amwaalanaa falow aqamnaa haddaanu nagaano fii amwaalinaa maalyaalkeenna dhexdeeda haddaan iska dhex nagaano faaslaxnaa aan hagaajinno maa daaca minhaa waxa naga baylaha noqday oo naga dayacmay yani lakaana xasanan faanzala allahu tabaaraka wa tacaala alla wuxuu kusoo dejiyey calaa nabiyihi sal ll ly slama yaruddu calayna maa qulnaa alla wuxuu nagu celinayaa waxaan nidhi wixii aan iskugu sheekaynay ayuu alla rabaa inuu naga canaanto markaasuu alla yidhi waanfiquu fii sabiili illaahi war ilaahay jidkiisa wax ku bixiya walaa tulquu biaydiikum ila atahlukati gacmihiinana tahlukaha gelinina oo ha istahlukayninina fa kaanat itahlukatu tahlukada maxay noqotayna cala alamwaali wa islaaxahaa tahlukadii marka waxay noqotay cala alamwaali maalyaalkii korkooda ayb fa kaanat itahlukatu tahlukadu waxay ahayd aliqaamata nagaadida lagu nagaanayo cala alamwaali maalyaalka wa islaaxahaa iyo maalka hagaajintiisa tahlukadana laga celinayaa waxay tahay war maalkiina inaad dhex joogtaan oo aada hagaajisataan diintii ilaahayna aydnan u gargaarin taasaa tahlukadii ah watarakna wa tarkanaa iyo ka tegisteenna alghaswa aan ka tegaynaa tahlukadii noqotay famaa zaala abu ayuub abu ayuub kama zuulin shaakhisan mid macnaha muuqdo inuu yahay fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa kor ugu muuqdo xataa dufina biardi ruum ilaa lagu duugay ardu ruum bal fiiri marka labadaa tafsiir farqiga u dhexeeya siduu u weyn yahay qur-aanka marka fahamkiisu wuxuu u baahan yahay wax badan dadkani hadda tahlukada waxay u fahmeen ninkaas naftiisa halis gelinayo oo la dilaayay u fahmeen sidaasna ma aha tahlukada yacnii ninkani waa baxay dadkanuu dhex galay ciidankan tirada badan waa laayay isagana waa dileen ee ninka isagu marka shahaado waa dalbi karaa oo ilaahay darajaadkiisaas waaweyn waa raadsan karaa ayb isaguna marka yacni wax xunna ma samaynin kaas marka in tahlukada lagu fasiraa sax maaha ee tahlukadu waxay tahay inaan diintaba la danayninba aan loo dhaqaaqin meel kale marka iyagu ka fiirinayeen meel kale u uga keenay marka waxaa laga qaadanaa marka qisadani dhowr waxyaabood waxaa ka mid a awalan asbaabu nusuulka aayaddu asbaabtay kusoo degtay fahamkeeda inuu ka qayb qaadanayo leanna isago annagay nagu soo degtay buu leeyahay sababkeeda ay kusoo degtay marka la fiiriyo waa waa la fahma aayadda ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa aayadda sidoo kale qofku haddii uu ama koox yar yacni tiro yar ama qof hadduu ciidan ka tiro badan ou dhex galo ou dagaal ku dhex galo gaalo ka tiro badan ou dhex galo u dagaal ku galo qofkaasi inaan la dhehaynin naftiisu tahluukeeyey iyo yacnii wayacni qalad buu sameeyey iyo inaan la dhehaynin masaladaana marka ibnu taymiya risaalow ka qoray inqimaasaa la yidhaha alinqimaas qofka inuu dhex galo yacni ciidan ka tiro badan marka isaga dabcan marka isaga isma dilaayo cadowgaa dilaayo isaga hadda yacni masalada hadda kan yacni xadiidkani uu ku saabsan yahay waxa ay tahay qofku isagana inuu dagaalamo lana dilo meel uu isleeyahay yacnii inaad kasoo badbaadaa ma badna meel uu isleeyahay inuu dha uu dhexda dhexda u galo aayadii see la yeelaa marka maalan fii suurati alanfaal alaana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfan fain yakun minkum mi'atu saabirat yaglibuu mi'atayni aayaddaa waxaa laga fahmaa iyada boqol haddaad tihiin laba boqol waa ka qaalib noqonaysaan maxaa laga aayaddu maxay ka hadlay horta aayaddu habaatkay ka hadleen boqol muslimiin ah laba boqoloo gaalaa ma ka carari karaan hadday ka cararaan waa dambaabayeen hadday laakiin ka bataan oo gaaladu saddex boqol noqoto muslimkuna boqol yahay waa u bannaan tahay inay ka xeeladaystaan oy ka cararaan waa u bannaan tahay lama dagaalami karaan maahanee bacdi naas marka waxay isku qaldaan shuruud ulwujuub iyo shuruudu sixay isku qaldaan mararka qaar markaasay waxay leeyihiin meeshaani waxaana istidaaca hada waxaan istidaaca haddaysan jirin ma bannaana inla in la dagaalo istidaacadu shardu wujuub waayo shardu sixa maaha iyada iyadoona istidaacadii xataa aynan jirin haddii qof dadkaani ay intay iska mintidaan ay markaa yacni cadowgaas ku dhex jira iyaga iska celiyaan waa u bannaan tahay dadkaasi dad markaa yacni dhimashadoodu ay dhimasho fool xun ay tahay maahan ma aha hadday doonaanna waa ka carari karaan oo haddii marka yacnii dalab iyo jihaad dalab iyo wax la yidhaaha midkan kale isaga dafciga ibnu taymiya fataawa alkubraa wuxuu leeyahay laa yushtaradu lahu shardun waxba loomaba shardiyu dhahaya kan difaaca laa yushtaradu lahu shardun buu dhahaya masaa-ishaasna masaa'il fiqhi ah waaye dadka qaarkood meesha ay gaarsiinayaan oo ay ka dhigayaan bacd annaas yani masaa'il yani ama kutubulcaqaa'id iyo lagu qoro iyo maaha mas'ale fiqhi ah waay masaa-ishan marka waxay u baahan tahay in kutubtii fiqhigana laga fiiriyo xadiidtana laga baaro ayb fahamkeedu saxiixa waa la helaa marka idan aayadda iyo xadiidkan ma iska hor imaanayaan aayadduna waxay ka hadlaysaa shar wujuubka iyo habaadka kanna wuxuu ka hadlayaa da isagoon waajib qofka ku ahayn wax waa samayn karaa oo yacni inta u banaanaatay weliba u noqon kartaa wax sunna ah qala hada xadiidu xasanu gariib qala xadaanaa caliy bnu xujrin qala akhbaranaa hushaymu qala akhbaranaa mugiiratu can mujaahidin qaal qaala kacbu bnu cujrata waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartaye lafiya unzilat hadihi اlaaya aayaddan anay igu soo degtay wali wala ayb wala iyaaya canaa bihaa aniga ayaana marka yuu ula jeedaa yacnii allah ayaddan markuu soo dejinaya aniga shanigeygay kusoo degtay anaana la iila jeedin ayb faman kaana minkum mariida aw bihi adan min ra'sihi fafidyat min siyaamin aw sadaqa ilaa aakhiriha qofkii jiran oo idinka idinka mida aw bihi adan fiihi adan dhib uu ku sugan yahay yani xanuun min ra'sihi madaxiisa fafidyatun faxalaqa aa meesha ku jirto ninkii jiran ama madaxa xanuun waxa uga dhib uu ka haysto ee faxalaqa markaa xiirtay fa calayhi korkiisa waxaa ah fidyatun fidya laga rabaa min siyaamin ilaa aakhiri ilaaya qaala wuxuu yihi kunaa maca nabiyi sal l slam nabigaan la jirnay bilxudaybiyati xudaybiya wanaxnu muxrimuun annagoo xarman kuwa xarman aan nahay waqad xasarna almushriku waqad xasarana almushrikuuna mushrikiintii baana hareereeyey wa kaanat lii wafratun tin guud a baan lahaa aniga yacni guud ayaan lahaa fajacalat ilhawaamu cayayaankiibaa wuxuu gudagalay tasaaqatu tatasaaqatu inay daadanayso calaa wajhi wejigayga korkiisa inay kusoo daadanayso injirta famara binabiyu sal ll ly slam nabigaa isoo maray faqaala wuxuu yidhi kaana hawaama ra'sika tu'diika waxaadba moodaysaa madaxaaga cayayaanka ku jiraa inuu ku dhibayo qaala qultu nacam haabaan idhi qaala faxliq xiro xir wanasalat hadihi laayatu baa soo degtay marka aayaddan qaala mujaahidun asiyaamu halaaatu ayaamin waayo saddex maalin waطacaamu lisittati masaakiin cuntadana waa lix miskiin oo kiiba nisfu saac la siinayo saddex suus waamar wanusuku nusuguna shaatun waa ri fasaacidan iyo ka badan qaala xadaanaa caliy bnu xujrin qaala akhbaranaa hushaymu can abi bishrin can mujaahidin can cabdiraxmaan bni abi leyla can kacbi bni cujrata binaxwi dalika qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala xadaanaa caliy bnu xujrin qaala xadaanaa hushaymu can ashcad bni sawaar can الshacbiy can cabdالlahi bni macqilin can kacbi bni cujrata binaxwi dalika qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waqad rawaahu cabdالraxman bn اlasbahaniy can cabdillahi bni macqilin ayضa qaala xadaanaa cali bni xujrin qaala xadaanaa ismaaciil bnu ibrahim can ayuba can mujaahidin can cabdiraxman bni abi leyla can kacbi bni cujrata qaala ataa calaya rasuulu llahi sal l slam nabigaa korkayga yimid wa ana uuqidu anoo hurinayo taxta qidrin dheri hoostiis aan ahay waalqamlu injirtuna yatanaaharu calaa jabhatii injirtuna ay kusoo daadanayso wejigayga yacni foolkaygaan u jeeda aw amase qaala waxa uu yidhi xaajibii ay ku daadanayso baararkayga meeshaas fa qaala wuxuu yidhi ayu'diika hawaamuka cayayaankaagan maku dhibayaa qultu nacam haabaan idhi qaala faxliq ra'saka wansuk nasiikatan aw sum halaaata ayaamin aw acim sittata masaakiin qaala ayuubu laa adrii ma garanayo biayatihinna bada'a midoodii uu ku bilaabay qaala hada xadiidun xasanu صaxiix kitaabu اlxaj iyana dabcan waa kusoo marnay axkaamteeda qaala xadaثna bnu abi cumar qaala xadaثna sufyaan bnu cuyayna can sufyaan الthawriy can bukayr bni caطاء huwa اleyثiy اlkuufiyu hiqaة can cabdiلraحman bni yacmar qala qala rasuulu اlahi sal ه ly slam alxaju carafaat alxaju carafaat alxaju carafaat ayuu yihi أyaamu minan halaaثun maalmaha mina waa saddex faman tacajala fii yowmeyni falaa isma calayhi laba laba maalmood qofkii dhexdooda kusoo degdegaa dembi maahan korkiisa waman ta'ahara qofkii dib maroo maalinta saddexaad ku daraana falaa isma calayhi wax dembiga korkiisa ma ahaanin waman adraka carafata carafa qofkii soo haleelo qabla an yatluca alfajru waagu intounan beryin dhalanin faqad adraka alxaja xajkii waa soo haleelay yacnii carafaad markii la istaago habeenkeeda waaga subaxa yacnii subaxa tobnaad waaga intuusan beriyin qofkii carafa soo istaago carafaad waa haleelay idan marka wuquufu carafa bacda duhri buu bilaabana maalinta sagaalaad ee qofka ugu dambeeya ee fursad la-aani ay ku dhacday inta ugu dambayso oo wuquufkii waa tegay goormaa la dhihi karaa maalinta tobnaad markuu waageeda beriyo qaala bnu abi cumar qaala sufyaanu bnu cuyaynata wahada ajwadu xadiiثi rawaahu اthawriyu qaala warawaahu shucbaة can bukayr bni caطاء walaa nacrifhu إla min xadiiثi bukayr bni caطاء ayb qala xadaثna bnu abi cumar qala xadaثna sufyaan can ibni jurayji can ibni abi mulaykata can caaئishaةa qaalat qala rasuulu اlahi sal ly slama abgadu الrijaali ilى اllahi ragga kuwa loogu nacayb badan yahay ilaahay agtiisa alaladu waa midka daran alkhasimu ee dooda badan alaladu midka daran alkhasimu ee doodaya midka dooda badan baa rag alla agtiisa loogu nacayb badan yahay wuxuu keenaya marka uu rabaa inuu fasirada aayadii wa min annaasi man yucjibuka qowluhu fi lxayaati اddunyaa wyushhid اllaha calى ma fii qalbihi wahuwa aladu lkhisaam wahuwa aladu اlkhisaam qurطubi marka abulcabaas alqurطubi xadiidkan muslimka markuu sharxaayo wuxuu keenayaa nimanka ahlu kalaamka ahlu kalaamka niman dood badan waayo meeshaanay gelayaan buu leeyahay ee doodooda foosha xunna waxaa ka mida buu leeyahay inay leeyihiin cawaamta iimaankooda ma ansaxayay dadka cawaamta ah leanna ayagu waxay rabaan ilaahay jiritaankiisa waxdaaniyada alleh in lagu soo saaro falsafo in falsafo lagu soo saaro oo marka hore la shakiyo qaar waxay leeyiin awalu waajibin cala alcabdi shaku qaar waxay leeyiin maye annadar inuu horta wax fiirfiiriyo waayo qofkii isagoon waxba fiirinin hadduu laa ilaha illa allahu yidhaha kuna qanacsan yahay waxba ma aha waa marka in muqadamaadkaas falsafada ku dhisan iyo mandiqa qofka aan soo marin wax islaamkiisa ma ansaxayo kow marka horta waa inuu istaaga uu yidhaha alcaalamu xaaditun caalamku waa xaadit wa kullu xaaditin yacni mid kastoo wax kastoo xaadit ah marka laabudda min muxdit kadib markaa yacnii muqadamaad sidaas oo kale intuu qofkii soo maro soo maro tasawur iyo waxaa la yimaado kadib tasdiiqu usoo gudbaan tasawuruu ka bilaabaa tasdiiq buu aadaa wamaa ilaa dalika maanta dhan marka muqadama suqraa iyo muqadama kubraa bay ku jiraan ayb qofkii aan baabkaas kasoo islaamin islaamkiisa wax ka jira male bay leeyihi markii la yidhaahdo marka war aabbayaalkiin iyo awooyaalkiin iyo yaa ka dhalanaya inaad gaalaysiinaysaani markaasuu wuxuu yidhi buu yidhi mid sidaa la yidhi baa wuxuu yidhi aniga ha igu ceebeynin buu yidhi bikahrati اlkafara yani gaalada tira badnaantooda ani maxaa iga galay sunuusiyadan lafteeda sunuusiya alkubraa waa keena ilaa dhowr qowla ku jirta u leeyahay cawaamta muslimiinta yacni dadkan caamada ah mu mu'miniin ma yihiin mase ma aha ilaa shan qowl meelahaasaa ku jirta u leeyahay qowl wuxuu leeyahy maya iimaankooda ma ansaxaayo mid kale wuxuu leeyahay waxaa la fiirinaa ninka uu taqliiday lacalla hadduu iimaanka ka laabto hadduu isagu ka laaba lahay wax iimaan uma jiro haddii isagu uunan ka laabanaynin waxbaa u jira taxqiiq waaye waxaasay daldalayaan maanta dhan ayb kuwaasoo marka uu ku sheegay xadiidkan marka uu ku ibnu xajar laftiisana fatxulbaari waa soo guurina kitaabu tawxiid awalu xadiidin buu ku keenaa mushkilo waay marka waxaas haddii marka caqiido saxiixa laga dhigo dadku waa wareerayaan leanna islaamku markuu imaanayo dadka uu kusoo degay ee tawxiidka laga dalbaday dad griig la dhaqmay ma ahayn ee falsafo griigna dad yaqaanay ma ahayn mar dambe waqtigii ma'muuna la keenay ee intaasna dadka muslimiin waa ahaa jireen ee nebigii baana marka islaamka u qaba jiray haddana in islaamkaas ma ansaxayo in la yidhaah islaamkii nebigu ansixiyey in la yidhaah may ma ansaxayo xataa iyagu waxay ku leeyihin qofku xadiid aaxaada iyo xataa qur-aanka isagoon meelo i nadar waxba fiirfiirinin qur-aankan hadduu intuu dhagaysto fahmo ma ku filnay leeyihin laabudda min nadar qala hada xadiidu xasan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed